munaasabadan oo si heer sara loosoo agaasimay ayaa ka dhacday xarunta maamulka degmada warshiiq taasi oo lagu soo bandhigayay laguna daafurayay nashqada cusub ee qorshaha maalgelinta degmada warshiiq munaasabadan waxaa ka qayb galay madaxda degmada mas-uuliyiin ka socday wasaaradaha dowlada hoose iyo qorsheynta injineero aqoon-yahano iyo qeybaha kala duwan ee bulshada waxaana loogu gal lahaa in lagu muujiyo jihada cusub ee horumarineed ee degmada qorshahan ayaa la jaan qaadaya baahiyaha bulshada kobcinta kaabayaasha dhaqaalaha iyo ilaalinta deegaanka gudoomiyaha arrimaha bulshada degmada warshiiq ee gobolka shabeellada dhexe daahir xisbi ayaa faahfaahin ka bixiyey bandhigaani waxaan ku guda jirnay sidii magaaladan horeyba loogu ballan qaaday in sawirka maanta ay leedahay ama hore ee u laheyd in inta laga bedelo sawir qurux badan oo wanaagsan oo qof walba ay ku qanci karto in loo sameeyo sida aad u jeedaan waa hortiinay ka muuqataa nidaamaadka lala rabo muxuu ahay degmada warshiiq in ay yeelato haddii ilaah yidhaahdo dhinaca kale xildhibaanada golaha deegaanka degmada warshiiq ee gobolkani shabeellada dhexe ayaa soo dhaweeyey in degmada warshiiq ay yeelato qorshe maalgelin oo la xiriira degmada qorshaha magaalada markaa diyaarinayna waxyaalaha ku darsan waxaa ka mid a juqraafiga dhulka iyo kala sareynta magaalooyinka soomaaliya xeebta waxay u wada badan yihiin magaalooyin siman sidaas daraaddeed markaa warshiiq diyaarinaynay waxaa ku talagalnay kala sareynteeda iyo dhulkeeda siduu yahay sidaas si lamidana magaalooyinka kale waxay oga fursad fiican tahay markaa cilmi baarista sameynay in ay magaaladan si dhaqsaha ku kabacdo oo si dhaqsaha ku dhismatay magaalooyin badan oga fursad badan taha xaggan waxaa ka arki kartaan kala sareynta iyo qaabka ay noqonaysa magaalada iyo hadda juqraafigeeda suu yahay cilmi baaristii la sameeyey marka taas ka gudubno inaan nashqada diyaarayno marka saddex qodoba noogu muhiimsaneed qodobka koowaad oo ah korarka dhaqaale ee mustaqbalka dalku isbedelaya dadka deegaanka labada dhinac ka soo jeeda gooflayaasha ahna waa qancihaynaa waa hor fadhiisanaynaa maantana waxaan dhaafi la'naha warshiiqa oo saa aragta aan dhaafi la'nahay maxaan ku dhaafi weyne dadka hor way isku duubnaayeen marka bulshadeena waxaan ku baraarujiyaa haddaan heshiina meeshaas waa tegaynaa haddaan heshii weynana meesheenaan fadhinaa laakiin waxaan ballan qaadaynaa nabadoonnada guudo degmada warshiiq haddaan nahay inaana maamulka la dhibin inaan maamulka la qasqasaadin inaana maamulka qof shaksi ayna ka hor imaanin ugu dambeyn maxamed xasan mataan gudoomiyaha degmada warshiiq ee gobolka shabeellada dhexe ayaa sheegay in qorshahaani sida ugu dhaqsiyaha badan loo ambaqaadi doono dadka maalgasho doonana naftirkoor ha ogaadaano waxay maalgashahayaan walax tufan waayo dadka siyaasiyiinta ah ee dadka ganacsatada ah iyo dadka waaweyn xataa culamaa udiinka raalliga ka yihiin waana kala hadalnay waana kala shirnay marka ma ahan mashruucan ul mugdi kutuur ma ahan hadduu ilahay raalli ka noqdo waa mashruuc meelo badan laga soo dharaandhiriyey ee maamulka demoshiq ee meelo badan ay usoo mareen culamaa udiinkana raalliga ka yihiin dhinac kastana raalli oo ka yahay waxaan rabnaa marka inaan nala shaqaysaan nalana aqbashaan inaan horu soconno laakiin halka shan u baana waxay tahay anaka maalgelintii ma haysano shacabka laga rabaa reer warshiiq iyo in ay ka maalgashtaan sababtoo qof kasta waa inay guri qurxan ka dhisataa nashqadan cusub ayaa la filayaa in laga hirgeliyo degmada warshiiq ee gobolkani shabeellada dhexe iyadoo la filayo in wax kabedel muuqdo uu ku yimaado habanooleedka dadka reer warshiiq